samuu'eelkii labaad cutubka labaad markaas dabadeed daa'uud baa rabbiga wax weyddiiyey oo yidhi magaalooyinka dalka yahuuda middood ma u kacaa rabbiguna wuxuu ku yidhi haa u kac markaasaa daa'uud yidhi xagee baan u kacaa isna wuxuu yidhi xebroon tag saas daraaddeed daa'uud halkaasuu u kacay oo labadiisii naagoodna way raaceen kuwaas oo ahaa axinocam tii reer yasraceel iyo abigeyil oo u dhaxday nabaa'iilkii reer karmel oo raggiisii isaga la jirayna daa'uud wuu kaxaystay iyadoo nin waluba reerkiisii wato oo waxay degeen magaalooyinkii xebroon markaasaa dadkii dalka yuhuudah yimid oo halkaasay daa'uud ugu subkeen inuu ahaado boqor u taliya dalka yahuuda waxaana daa'uud loo sheegay oo lagu yidhi kuwii saa'uul aasay waxay ahaayeen dadka reer yaabeesh gelicaad markaasaa daa'uud wargeeyayaal u diray dadkii reer yaabeesh gelicaad oo ku yidhi rabbigu ha idin barakeeyo waayo waad u roonaateen oo aasteen sayidkiinnii saa'uul ahaa haddaba rabbigu ha idiin roonaado oo runtana ha idin tuso oo anna waan idinka abaalgudi doonaa roonaantaas maxaa yeelay idinku waxaas baad samayseen haddaba gacmihiinnu ha xoogaysteen oo idinna xoog yeesha waayo sayidkiinnii saa'uul waa dhintay oo reer yahuudahna anigay ii subkeen inaan u ahaado boqor u taliya haddaba abneer oo ahaa inaneer oo saa'uul ciidankiisa sirkaal u ahaa ayaa soo kaxaystay lishboosheed oo ahaa ina saa'uul oo wuxuu u soo gudbiyey xagga maxanayim oo wuxuu boqor uga dhigay reer gelicaad iyo reer ashuur iyo yasraceel iyo reer efrayim iyo benyaamin iyo reer binu israa'iil oo dhan oo lisboosheed oo ahaa ina saa'uul afartan sannadood buu jiray markii uu bilaabay inuu boqor u noqdo reer binu israa'iil oo wuxuuna boqor u ahaa laba sannadood laakiinse reer yahuudah waxay raaceen daa'uud oo wakhtigii daa'uud xibroon boqorka ugu ahaa reer yahuudah wuxuu ahaa toddoba sannadood iyo lix bilood markaasaa abneer oo ahaa inaneer iyo addoommadii lishboosheed ina saa'uul maxanayim ka soo baxeen oo waxay tageen gebicoon kolkaasaa yoo'aab oo ay saruyaah dhashay iyo addoommadii daa'uud soo baxeen oo waxay ku wada kulmeen balligii gebicoon agtiisa oo iyana qolo waxay balliga ka fadhiisatay dhinac qoladii kalena waxay balliga ka fadhiisteen dhinacii kale markaasaa abneer wuxuu yoo'aab ku yidhi waan ku baryaaye ragga dhallinyarada ahu ha kaceen oo horteenna ha ku cayaareen yoo'aabna wuxuu yidhi waa yahay ee ha kaceen markaasay kaceen oo tiro ku gudbeen oo waxay ahaayeen laba iyo toban reer benyamiin ah oo ka socda xaggii lishboosheed oo ahaa ina saa'uul iyo laba iyo toban ka socda addoommadii daa'uud oo mid waluba ninkiisii ayuu madaxa qabsaday oo seeftiisii ayuu dhinaca ka daray midkii uu haystay sidaasay dhammaantood u wada dhaceen saas aawadeed meeshaas oo gebicoon ku taal waxaa loo baxshay xelqaad hasuriim oo dagaalkiina aad buu u kululaaday maalintaas oo waxaa laga adkaaday abneer iyo raggii reer binu israa'iil waxaana ka reeyey addoommadii daa'uud oo saddexdii wiil ee ay saruyaa dhashay halkaas ayay wada joogeen kuwaasoo ahaa yoo'aab iyo abishey iyo casaaheel casaaheelna wuxuu u caga fududaa sida cawsha duurka markaasaa casaaheel wuxuu eryaday abneer oo intuu abneer eryanayeyna uma uu leexan midig iyo bidix toona markaasaa abneer gadaashiisa dhugtay oo wuxuu yidhi war ma adigiibaa casaaheelow oo isna wuxuu ugu jawaabay haa waa anigii markaasaa abneer wuxuu ku yidhi war midigta ama bidixda u leexo oo ragga dhallinyarada ah midkood qabso oo ka soo qaado hubkiisa dagaalka laakiinse casaaheel wuu diiday inuu isaga ka leexdo markaasaa abneer haddana casaaheel ku yidhi war ha eryane gees iiga leexo maxaan dhulka kuugu dhufanayaa haddaba sidee baan wejiga u siin karayaa walaalka yoo'aab habase yeeshee wuu diiday inuu gees uga leexdo sidaas daraaddeed abneer waranka dabadiisii ayuu caloosha kaga dhuftay warankiina dib buu uga mudbaxay markaasuu halkaas ku dhacay oo isla meeshaasuu ku dhintay oo in alle intii soo gaaray meeshii casaaheel ku dhacay oo ku dhintay way wada istaageen laakiinse yoo'aab iyo abishey waxay eryadeen abneer oo qoraxdiina way dhacday markii ay yimaadeen buurtii aamaah oo ku hor taal giyax ee ku ag taal waddada cidlada gebicoon markaasaa reer benyamiin dhammaantood soo wada urureen oo abneer soo daba galeen oo waxay noqdeen guuto keliya markaasay buur isku dul taageen dabadeedna abneer wuxuu ku dhawaaqay yoo'aab oo ku yidhi war seeftu miyay weligeed baabbi'inaysaa ugu dambaystase inay qaraar noqonayso sowma ogid haddaba ilaa goormay noqonaysaa markaad dadka kala hadlayso inay ka haraan walaalahooda ay eryanayaan markaasaa yoo'aab wuxuu yidhi rabbiga noloshiisaan ku dhaartaye haddaadan hadlin hubaal dadku subaxda waa iska tegi lahaa oo ninnaba walaalkiis ma eryadeen sidaas daraaddeed yoo'aab buunkii buu afuufay oo dadkii oo dhammu way wada istaageen oo mar dambe reer binu israa'iilna ma ay eryan kol kalena ma ay diririn oo abneer iyo raggiisiina habeenkii oo dhan ayay sii dhex guuraynayeen caraabaah wayna ka gudbeen webi urdun oo bitroon oo dhanna way dhex mareen oo waxay yimaadeen maxaniyim oo yoo'aabna wuu ka noqday eryadkii uu abneer eryanayey oo markuu dadkii oo dhan soo urursaday waxaa addoommadii daa'uud ka dhinaatay sagaal iyo toban nin iyo casaaheel laakiinse addoommadii daa'uud wax bay reer benyamiin iyo raggii abneer ka laayeen oo waxaa ka dhintay saddex boqol iyo lixdan nin markaasay casaaheel qaadeen oo ku aaseen qabrigii aabbihiis oo ku yiil beytlaxam oo yoo'aab iyo raggiisiina habeenkii oo dhan ayay guureeyeen oo waxaa waagu ugu baryey xebroon